bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaanulkariim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsan qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dagaalka galay maalintii labaad ee ka socda waddanka suudaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka oo howlgallo lagu dilay xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ka fuliyey gobolka galgaduud faaina dheeda oo ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho simaha caafimaadka gobolka banaadir oo maanta muqdisho ka furay tababar ku saabsan ka hortagga cudurrada faafa garowga munaasabadda ciidulfidriga oo laga dareemayo suuqyada magaalada caasimadda ee muqdisho tartan qur-aan akhrisay oo markii ugu horraysay lagu qabtay degmada oodhigle oo la soo gebagabeeyey dhalinyarada degmo ka tirsan gobolka banaadir oo sheegay inay garoome ay ku ciyaaraan ay waayeen darteed laamiyada halista badan maalin walba ay ugu ciyaaraan kubadda cagta wararka dibadda waxaa ka mid ah dadaalo xooggan oo maalintii labaad ka socda dalka suudaan iyo dad fara badan oo lagu dilay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen waa sabdi axad ay sii bixisa isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegantahay lix iyo tobanka bisha afaraad sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan dhanka kalena waa lix iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka galay maalintii labaad ee ka socda dalka suudaan isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka qeyb galay shir urur goboleedka igad oo aalada suumka lagu qabtay iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay garab taagan yihiin dalka suudaan oo maalintii labaad dagaal uu ka socdo abdinaasir al cadaala
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka xooggan ee maalintii shalay aheed ka qarxay dalka suudaan kaasi oo u dhexeeya ciidanka militariga iyo sidoo kale ciidamada gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano r s f madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo saaray warar ku qornay luuqadda ingiriishka ayaa waxa uu dhinacyada hubeysan ee ku dagaalamaya khartuum ugu baaqay inay joojiyaan colaada islamarkaasna ay xiisada ka taagan halkaasi lagu dhammeeyo wadahadal sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbaday in ay kaalin weyn ka qaataan sidii loo qaboojin lahaay dagaalkaasi sidoo kalena labada dhinac ay nabad iyo sidoo kale heshiis u gaari lahaayeen iyadoo haatana uu madaxweynuhu ugu baaqay dhinacyada in ay diirada saaraan sidii nabad loogu soo dabaali lahay dalkaasi sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka qeyb galay wadahadallo deg deg ah oo ay yeesheen madaxda dalalka urur goboleedka igaada shirka oo ku qabsoomay aalada suumka ayaa waxaay madaxda dalalka igaada ay kaga arinsadeen iska hor imaadka hubeysan ee ka socda dalka suudaan kaasi oo shalay oo sabtieed ka qarxay dalkaasi suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay hogaamiyaasha dalalka igaad sida dowladda soomaaliya ay uga walaacsan tahay xaaladda dalka suudaan ayna codkeeda heer gobol iyo sidoo kale heer qaaradeedba ay ku garab taagan yihiin nabadda iyo sidoo kale midnimada dowladnimada dalka suudaan iyo sidoo kale sidii nabad loogu dhammayn lahaay colaadda halkaasi ka qaraxday ugu dambeyn madaxda dalalka igaad ee shirkani ka qeyb galay ayaa isku raacay in si deg deg ah diirada loo saaro amase loogu diro dalka suudaan wafdi ka shaqeeyay joojinta colaadaasi iyo sidoo kale bilaabidda wadahadallo lagu dhammeynayo caqabadaha ka jira iyo sidoo kale sidii nabad iyo xasilooni lagu soo celin lahay dalka suudaan maalintii labaad waxaa dagaalo xoogan oo u dhexeeya labada garab ee halka ay ka socdaan dalka suudaan iyadoo dagaalka ugu xoogan oo ka qarxay magaalada caasimadda ah ee khartuum ugu yaraan konton iyo lix qof oo rayid ah ayaa dagaaladaasi u dhexeeya ciidamada iyo sidoo kale kooxaha gurmadka ah ku dhintay iyadoo khasaaruhuna intaas ay kasii badan yihiin
faahfaahino dheeri ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho waatan maryalada
faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa mootobajaaj ay la socdeen saddex nin oo saaka ku qaraxday qeybo kamida gudaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir afhayeenka booliska soomaaliya sadiiq doodisho oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in mootada ay xoog kusoo dhaaftay bar lagu hubiyo gaadiidka oo ku taala degmadaasi balse iyadoo ay cayrsanayeen ciidanka ammaanka ay ku qaraxday waaxda jenaraal daa-uud sadiiq doodisho ayaa sidoo kale xusay in laga hortagay weerarkan islamarkaana qorshihii ay damacsanaayeen raggaasi la fashiliyey sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaraxani ay ku dhinteen saddex nin oo watay mootada sidoo kalena uu dhaawac fudud soo gaaray qof kale oo shacab ah oo waddada marayay maanta ay tahay taariikhda lix iyo tobanka abril laba kun labaatan iyo saddex abbaara toddobadii iyo soddon daqiiqo degmada xamar jajab ayaa dhagarqabayaal saarnaa mootobajaaj ay soo jiireen bar lagu hubiyo gaadiidka iyada oo la raacdaynayo ayayna bajaajtu ku qaraxday waaxda jenaraal daa-uud dhagartoodii ay la damacsanaayeen ummadda sooman ayaana iyagii ku laabatay waxaana goobta ku halaagsamay saddex dhagarqabe halka qof muwaadin ah oo waddada marayay uu ku dhaaw uu dhaawac fudud soo gaaray ayuu yidhi afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa kale uu intaasi raaciyey burbur kooban oo soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan agaarka haamo dhowr ama isbitaalka yadameeri dhanka kale taliska booliska soomaaliya ayaa intaasi ku daray in haatan ay wadaan baaris ku aadan dhacdadaasi islamarkaana wixii soo kordha ay la wadaagi doonaan shacabka dhacdadaasi waxaa ku bilowday baaris wixii kusoo kordhana dib ayaan ummadda kala wadaagi doonaa ayaa mar kale uu yiri doodishe maryalada
ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo lagu dilay xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ka fuliyey gobolka galgaduud ciidamada xoogga dalka iyo xoogaga xoreynta deegaanka ayaa saakay weerar culus ku qaaday fariisimo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen tuulada habar gacalo oo hoos tagta deegaanka budbud oo ka tirsan gobolka galgaduud saraakiisha hogaamineysa ciidanka xoogga ee weerarka qaaday oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa u sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo la tilmaamay in la gaarsiiyey shabaabkii joogay tuulada habar gacalo waa sida hadalka ay u dhigeen saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay sagaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la burburiyey fariisimaha ay deegaankaasi kaga sugnaayeen iyadoo hadda weli uu howlgalka sii socdo ayaa lagu yiri waa waraysiga ay bixinayeen saraakiisha hogaaminaysa dagaalkan shalay ayay ahayd markii afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda jenaraal cabdulaahi caanood uu ku dhawaaqay in ciidanka xoogga dalka ay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka budbud oo ay muddo ku sugnaayeen al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka ayaa howlgalo ka wada gobolka galgaduud howlgalkaasi oo kaga tallaabay gobolka shabeellaha dhexe waxayna qorsheynayaan in shabaab ay kala wareegaan deegaano hor leh diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabadaasi faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan faahfaahinaysa cafan warkaas dib ayaad ka maqli doontaan markan agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir ayaa maanta muqdisho ka furay tababar ku saabsan ka hortaga cudurada faafa abuukar axmed xasan dayax
si looga hortago cudurrada faafa agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa seminaar ku saabsan sidii looga hortegi lahaa faafidda cudurradaas waxa uu maanta ka furay hoteelka jaziira ah ee magaalada muqdisho seminaarkan ayaa waxaa ka faa-iideysanaya qeybaha kala duwan ee shaqaalaha caafimaadka ee gobolka banaadir waxaana muddada uu socdo lagu baran doonaa khatarada cudurrada faafa iyo si looga hortegi lahaa madaxa xaaladaha degdega iyo dabagalka cudurrada ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya doctor maxamed maxamuud deerow ayaa ugu horeyn ka warbixiyey muhiimadda seminaarkan
ka wasaar ahaa federaal ahaan waxaan rabaa inaan ballan qaadno maashaqeynta aan la leenahay maamulka gobolka banaadir inaan markasta xoojino iyagana markasta ay noqdaan dadka hogaaminaya waxyaabaha la xiriira adeeg daadejinta caafimaadka olreadyna way bilaabeen howshaas haddana way socotaa waxaan rajeynaa barnaamijkaana inay xoog gaara ay gelin doonaan waqtina ay gelin doonaan sida haddana aan ugu jeedana diyaar inay u yihiin inay nagala shaqeeyaan annagana waxaa ballan qaadi doonaa markay noqoto inaan ka caawino waxay u baahan yihiin oo farsamo ah iyo sidoo kale inaan barnaamijkan u raadino dhaqaale iyo joogteyn la xiriira tobabarka shaqaalaha sidoo kalena in kormeer joogtaa loo sameeyo isku xirnaan la abuuro waxaa kaloo raba halkaa inaa uga faa'iidaysto barnaamijkan wuxuu si gaara u taaban doonaa xarumaha caafimaadka maadaama xarumaha caafimaadka uu taaban doono waxaan rabnaa inaan xiriir dhow iyadoo uu hogaaminayo maamul gobolka banaadir qorshaha noo yaalan ay ka mid tahay in hay-adaha ka shaqeeya xarumahaas inaan si gaar aan u samaysano xiriir dhow oo gobolkana uu hogaaminayo oo ah inaan kala warqaadano maxaa caqabada ka haysta xarumahaas oo soo noo soo diro warbixinada la xiriira cuduradan si markaas wixii caqabada aan ugu xalino iyagana aan aan u jihayno wixii markaasayto oo cusboonaaday oo la xiriira arrimahan marka insha allah wixii qorshe ah waa waa la wadaagi doonaa gobolka iyagana waxaan rajeyn doonaa inay nagu hogaamin doonaan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxa dabagalka cudurrada faafa ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o doctor cabduqaadir cabdi maxamed ayaa isaguna sheegay in muhiim ay tahay in laga faa'iidaysto seminaarkan
caafimaadka awalba way jirtay laakiin way kala daadsaneed in hal meel la isugu keeno si maaragtay xogta caafimaadka markii la jawaabis haddee jirto cudurro faafa ama waxyaaba emergency ah in si deg deg looga jawaabi karo iyo markii qorsheyn ay jirto kale oo wasaaradda caafimaadka wasiirka oo kale uu rabo inuu sameeyo mashaariicda caafimaadka in looga qaato go-aano marka laga maarmaan ay noqotay in xogta caafimaadka hal meel laisugu keeno gaar ahaan surveilancega barnaamijkan i d s r kana suudeero sheegay wuxuu soo bilowday muddo wadamada africa gaar ahaan maxaa ladhahdaa nineteen ninety eight meelaha soo bilowday ilaa hadda wuu socdaa ayaga hadda waaba kasii bixi rabaan annaga haddaa bilaabayna muhiimadiisana wuxuu ahaa in maaragtay si response deg dega in la sameeyo cudurka intuusa faafin iyo in maaragtay early detection la sameeyo cudurka xilli hore in la ogaado waxa ugu muhiimsan ugu dambeyntii agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jira looga qeyb qaato ka hortagga cudurrada faafa
i d s r maxaa waaye muhiimadda uu leeyahay maxay tahay waxay waxaa ka dhawaajiyay tiimkii uga horeeyey waxaa rabnaa traininkan aad qaadanaysaan in aada maaragtay horta muhiimadda uu leeyahay waxaa waaye soomaaliya in la mideeyo xogta soomaaliya daadadeeda in la mideeyo waxa waaye xog kala duwanaa soomaaliya kasoo bixi jirtay gobol kasta kasoo bixi jirtay degmo kasta degmo kasta kasoo bixi jirtay waxaa rabnaa traininkan markaa ka faa'iidaysataan kabacdi in maaragtay xogta iyo xoogga iyo maaragtay la mideeyo awoodda waxaan ila soo xulo waxaa waaye waxaad tihiin dadka u qaabilsanaa caafimaadka degmooyinka iyo dadka lagala xisaabtami lahaa caafimaadka annaga haddaan nahay gobolka banaadir agaasinkiisa caafimaadka gobolka banaadir waxaa rabnaa xogta iyo in las in layskula xisaabtamo in maaragtay early detection aad sameysaan idinka aad soo jeedaan trainingkan waxaa kaloo loo sameyn doonaa dadka ka shaqeeyo health facilitieska loo sameyn doonaa idinka waxaad tihiin faceka ugu horeeyey waxaa rabnaa marka traininkan aan qaadataan kabacdi in maaragtay oo kasoo baxo wax la taaban karo interventionka la sameeyey i d s r soomaaliya ama banaadir inay wax badan iska bedelaan waxaa is leeyahay waqti ku waqti ku munaasib ah ayuu kusoo beegmay waxaa aada uga mahadcelinaa maaragtay w jo iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka oo kasoo shaqeeyay hawshaan banaadirna waxyaalahay xoogga saaraysa waxaa ka mid ah xog la hubo iyo x- waqtigeeda laho waqti laho waqti saxa in la soo saaro xogtaas Een, annaga waxaan ka shaqaynaynaa in maaragtay xog saxa la helo intervention saxana la helo Een, waa ogtihiin soomaaliya waxay waxay maaragtay la- last soddonkii sano oo soo dhaaf waxay la daalaadhacee maaragtay xanuuno outbreakyo waxay la daalaadhacee maaragtay waxyaalahaasoo dhan waxaan rabnaa in xilli hore inta la helo markii la helana kabacdi intervention lagu sameeyo waxaas leedahay interventionka waxyaalaha kale dhan oo ka muhiimsan yahay wixii markii xeero iyo fandhaal kala dhacaan in lagu lagu soo baraarugo la dhaho outbreaka dhacay cholera dhacay measles outbreaka dhacay polio outbreaka dhacday waxaa ka muhiimsan inaan annaga ahaano aware oo aan la soconno xogta soomaaliya dadka la soco lahay maanta waa joogaan dadkii howshaas interventionkeeda sameyn lahay way joogaan waxaa rabnaa banaadir maanta meesha ay tahay
tartan qur-aan akhris ahi ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay degmada howdhigle oo- kaas oo lasoo gabagabeeyey ibraahim maxamed mayow ayaa warkan inoo soo diray
saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka degmada awdhegle ayaa soo gebagabeeyey tartan qur-aan akhris ah oo inta lagu jiray bisha ramadaan ka socday degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose waxaa la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka qur-aanka kariimka oo loo qabtay ardayda dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmadan ujeedka ayaa ahaa dhiirigelinta carruurta iyo si kor loogu sii qaado fahamkooda qur-aanka kariimka iyo guud ahaanba diinta islaamka waxaa tartankan soo agaasimayey abaalmarintiisana bixiyey saraakiisha gorgor iyo guutada afar iyo tobanka oktoobar ee degan degmada awdhegle kulankan maanta lagu soo xirayey tartanka waxaa goobjoog ka ahaa macalimiinta wax ka dhiga madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee degmada awdhegle laba xadigle sheekh yuusuf ibraahim cabdulaahi abaanduulaha ururka siddeetan iyo afaraad guutada afar iyo tobanka oktoobar ee xoogga dalka soomaaliyeed oo soo xidhay tartanka ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu u leeyahay qabashada tartankan qur-aanka kariimka tartankaas een, hay-ad maan noo maalgelinayn ee baalki nooma qabanayn laakiin waxay ahayd insha allahu tacaala horta tijaabu noo ahaa heerka waxbarashadeena joogto iyo heerka diyaargarowgeena joogto ardadeena si tartamada ugu qayb qaadan karaan inaan tijaabino yay ahayd xataa mid loo tabaabushaysta oo loo diyaargaroobay ma ahayn ee kugu soo booday bay ahayd waxaana noo soo agaasimay saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed kheer alaasi ee ku sugan degmadan awdheegle ayaa isxilqaamay oo jeclaystay inay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa nooleeyaan oo kor u qaadaan waman yucadim shacaa'ir allah fa inna min taqwa alquluub baa ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay saraakiishaas oo jeclaysatay bisha ramadaan ardadaas yaryarka ah inay wakhti farxadeed la qaataan go'aansadeen aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan xooga dalka soomaaliyeed meel kasta uu joogana waan ugu mahad celinaynaa sida dhiiggiisa ugu horayo difaaca kitaabka ilaahay iyo dalka iyo diintaba uu u difaacayo waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajir aan la soo koobi karna idinka siiyo waxaana leenahay meeshiina kasii labalaaba oo waxaa samaynaysaan kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka gacanta midigta ku qaata gacanta bidixdana cadowgiina kula dagaalama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sanad gurihiis waxay ku aadanayd bisha labayo tobankeeda haddaan soo dhaafay inay ku aadanayd aad bay maxaan koraa baalkii ugu farxeen markaan idhin maxaan koraa baalkii waxaan u qabanaynaa ciidanka dhallinyaradaasaan u qabanay maxaan koraa baalkii aan tartan qur-aan ugu qabanay ciidanka meeshaan jooga aad bay u soo dhoweeyeen weliba waxay dhaheen taliyaalow haddaad nooga dibdhigi lahaydaan intaan minsheerkeena ka imaanayo minsheerkeena kala barow bar baan ku bixin lahayn oo siin lahayn bay dhaheen laakiin taliyaashu waa- de- waad iska go'aansateen howsha waa iska dhaaqdeen bay dhaheen marka aad bay ayagana u mahadsan yihiin haddiiba diinta saas u jecel yihiin oo inay minsheerkooda ay ku bixiyaan u diyaarsan yihiin kheer allaha siiyaan leenahay idinkana dhalinyar waxaan iin sheegayaa if- iftiinkii dalkaa tihiin misbaaxa dalka u shidan baa tihiin kitaabka ilaahay kuwa cadowga ka difaaci lahaa baa tihiin kuwa kitaabka ilaahay waardiyey lahaa baa tihiin ku dadaala barashada qur'aanka iyo culuumta diinka ugu dambeyn kusimaha guddoomiyaha degmada awdhigle ahna guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maxamuud sayid axmed saakow ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uga mahad celiyey juhdiga ay ku bixiyeen inay qabtaan tartankan marka waxaan rabaa insha allahu tacaala ilaahay ajir xad allah idinka siiyo ee runtii sheekh yuusuf iyo macalimiinta ee qabo qaabisay ee, kulligood ajir xasad allah ka siiyo adinkan waxaa idin leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaa la yidhaahdaa gacan waxay- wixii haysay dhiibtaa waxaa ku tegi doonaan ramadaanka soo socda ilaahay nabada gaarsiiyo wada noolnahay in hadiyada qaali ah ee lagu farxo ee adduunka laga fiirsado ee dad badan oo qur-aanka u soo jeedeen indhahooda qur-aankana ay u soo jeestaan aan rajahaynaa hadiyadaasana la guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala tan waa bilow marka insha allahu tacaala waxaa idin leenahay qur-aanka nala baray gacanta midig ku qabsada wax ka wanaagsan male adduun iyo aakhir asaa idin anfacay insha allahu tacaala ibraahim maxamed mayow dalsan awdhegle
dhallinyaro degmo ka tirsan gobolka banaadir ayaa sheegay in garoomo ay ku ciyaaraan ay waayeen darteed laamiyada halista badan maalin walba ay ugu ciyaaraan kubadda cagta cabdifataax muumin ilka case garoon awaan darteed laami uu ciyaarnaa garoomankii waxay noqdeen lacag ay noqdeen laamigan baabuur oo soo maraya waxaan isdhahnaa meeshaan baabuur ama niyu dilaa mar kasta anaga marka eh, waxaan rabnaa garoomada oo soo waddadan aad arkaysaan waxay dhex martaa ama ay ka timaadaa xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana ay horumartaa kawaanka malaayiga ilaa iyo waxay isku xirtaa degedda muqdisho iyadoona sidoo kale ay horumarto xarumihii ay ku shaqaynayeen hay-adaha garsoorka dalka iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dhan markaa baleeshar saartaan guulaa wada gaaraynaa waxay ballanteeni tahay inaa guul gaarno cadowgeen maxaa noo balana inaa meel saarno taasaa inoo balan
galab walba waxaa halkan kubad ku ciyaara dhallinyarada ee ku dhaqan degmada xamarweyne kuwaasoo eh, markaasi eh, koob uu halkan uu kaga socdo laamigan sidaad arkaysaan waxaa isdhexmaraya ama aad u isticmaala gaadiidka kala duwan ee markaasi eh, dhexmara ama ay ku socdaan madaxda waxaana ay dhallinyarada halkan laamiga ay ku ciyaaraya ay noo sheegeen in sababta ay u yimaadeen halkan ay tahay in salaaxyada iyo garoommada ku yaala xarunta degmada ee xamarweyne ay tahay kuwa qiimahooda aad u sarreeyo islamarkaana garoommo bilaasha aysan lahayn degmada xamarweyne sida aad arkaysaan banooni ayaa halkan ka socda waxaana sidoo kale dhex maraya een, eh, gaadiid kala duwan mararka qaarkii waxaa laga yaabaa in qofka isagoo banooni ciyaaraya uu ku yimaado gaari aad xowligiisu u socdo taasina ay dhibaato badan ay dhalin karto dhallinyaradan siday noo sheegeen waxay sheegeen in aysan jirin goobo banooni ay ku ciyaaraan oo si bilaasha inaysan ku oolin xarunta ee, ama degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaar ka mid ah dhallinyarada halkan ee kubadda ku ciyaarta oo dalsan t v la hadlay ayaa iyagu waxa ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan ku ciyaarista waddadan sababna ay keentay waxayna maamulka gobolka banaadir ay ka codsadeen in wax laga qabto loona dhiso garoomo ay ku ciyaaraan si markaasi khatarta halkan mararka qaar ee kaga timaada ama ay kaga imaan kartaba ay u yaraato haa caqabad oo ku- waa ku kulmana caqabadaas waxaa ka mid ah eh, askartoo markoona diidaan iyo fooda fooda oo yaalaas leh waa maal caqabad kale oo xoogan ma jirto bis askartaas oo markoo maki dheeleedno oona imaanaya joojiya iyo waxaasan dhahayaan lemaane wax kale oo dhibaato ah ma qabno taasna waxaan rabnaa maamulka ina degmada oo naga xaliyo oo micnaha inaad askartaa noola hadlo ama inaa garoon noola dhiso oonay oo iska dhiilno laamiya haddii ku dheelino inaa noola hadlo micnaha askartaas waxyar noolo- noola hadlo walaalihiina aa taas eh, iika wax karoorooyin ba wax waa gaariyaashaas waay gaariyaashaas ilaa ciyaartooyda taa ay garoona ku jirta xamaasada waa kacsan yahay buunta marka baabuur inta soo maraayo adoo buun wata ma ogto waxaa laga yaabaa inaa bafku siisaa taa baabuurka waa badan yahay khalaadkaas cameed waa maasha iika aaday u maasan yahay alaas inay caawiyaan maa si kale wax kale oo xun eh, dhibaato dhibaato kale ma jirto oo taas ahayn maamulka degmada xamriin waxaa u diraa garoon inaan nool dhis anaya anaya masaakiimanaa nahay wax mahaasana caadi ciyaal xaafadaa nahay buuntan bis iskuulaaska xifaaltagaan iska wadanaa wax kale ma wadno ee garoon inaan noo dhiso aan u diraa hadduu awoodo wallaahi laamiya anaga dhib waan ku qabnaa waxaan dhib ku qabnaa ciyaa degmooyinka daadna sidoo kale iyo gaadiidyada markaad waxaan lahaa lacaga anaga awoodin anayn ma awoodna lacagaas ah oo inta haddaan ku dheelin inta waa noloqashaada laamiya baawarta socoto waxaasna waa ka baqaynaa banoonina waa iska jecelnahay oo mustaqbalkeena ku dhisnaynaa inaa waa jecelnahay inaa banoon dheelin sababta aan galooba halkan u ciyaar waxay tahay macnaha lacag la-aan nahay si darteed macnaha garoomanka salaayada iyo roogagta macnaha qaali waay inta marka anayna dhallinyaraana ma shaqeyno macnaha iskoolaad iyo waa kala dhigana marka lacag la-aan dartiisa inta garab walba aan ciidan wallahi khatarteeda leedahay baabuuraha ujeeda si umaraan gawaarida amara Ah, da- marka salaxyaasha qaali laga dhigay maanta anaga marka dhallinyarana ani waxna waxna ma awoodno waa ujeedaa marka anaga baloonin sportiska jecelnahay inaan horumar ka suubsano oo qaramada inaan wax oo inaan dheelno mar kasto saasaa jecelnaa marka waayahay ma moodaa marka laamigan aad ku ciyaaraysaan in khatar badan ay idin kaga imaanaysa maadaama baabuur kala duwan ay dhinacyada isu dhaafayaan ah khataryaal badan aan u imaato marmarka qaar waxaa aragnaa anagoo oo balooni leh anagoo sii dabaruurin oo baabuur galaalna u imaanayo naga celinayaan yaa oo halisteeday leedahay marka aniga hataa anigoo iska ilaaliyeyno aan baloonidaas ujeeda aan dhiilaynaa waxaa waaya intaasoo sboortiskaan jecelnahay waayo anagan inaan horumarka gaarina rabnaa sboortiska cabdifataax muumin raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala socotaanna waa raadi haddalsan muqdisho wararkii ugu dambeeyey dagaalka suudaan iyo sidoo kale xaaladaha dhimashada iyo dhaawaca oo aada u sii tiro badnaanaya dagaalka ka socda suudaan ee u dhexeeya janaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afgembigii ay sameeyeen labada kun koo iyo labaatankii ayaa axaddii maanta aheyd galay maalintiisii labaad waxaana ku dhintay ugu yaraan konton iyo lix qof iyadoo boqolaal kale ay ku dhaawacmeen qaraxyo iyo rasaas xoogan ayaa laga maqlayaa dhismaha dhinacyada bari iyo koonfureed ee caasimadda khartuum iyadoo taangiyadu iyo diyaaradahu dagaalku ay qeyb ay ka yihiin dagaalka sida ay goobjoogayaal ay sheegeen rabshadahan ayaa qarxay saacadihii hore ee sabdigii kadib toddobaadyo uu muran khutar dheer u dhexeeya hogaamiyaha ciidamada cabdilfataax alburqaan alburhaan iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa maxamed xamdan dhaglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubeysan ee r s f loo soo gaabiyo waxaana labada hogaamiye uu midba midka kale ku eedeynayaa inuu isagu dagaalku u bilaabay labada dhinac ayaa guulo ka sheegtay maamulka xarumo muhiim ahi iyadoo tv-ga dowladdu uu baahinayo heese wadani ah oo aysan wax barnaamij ah laga sii daynin ciidamada r s f ta ee hoos tagta deglo ayaa sheegtay inay qabsadeen xarunta madaxtooyada garoonka diyaaradaha ee khartuum iyo goobo kale oo istaraatiiji ah laakiin ciidamada ku adkeysanaya inay iyagu ka taliyaan iyadoona ciidamadu cirku ay sabdigii dad ku burburiyeen inay guryahooda joogaan ama dadka ku booriyeen inay guryahooda ay joogaan maadaama duqeynayaan fariistimaha kooxda r s f warkii habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo hadalsan waa naga intaa cidda uu sheego waxay dib ay kaga heli karaan barta internetka aynu ku leenahnay ee w w w radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel